Shirkadda Jamaaca Weyn ee Spare Parts oo fadhishay iyo magaalada Hargeysa iyo waliba ciidamada booliska Somaliland ku wareejiyay agaab shalgadaysan sida dariiska in ku badan boqol iyo siyeetan askari oo lanka talgali jaakadaha roobka calaamado laga isticmaalo baabuurta iyo mootooyin kaas oo sanad kasta iyo biyaasa shirkadda silanka dhiirigeliyay ciidanka booliska bulshada adeegyada yong hayanga taliyaha ciidanka booliska somalilan yaa guddoomiye deeqdan ciidamada lanka talgale si kor lan qaada shaqada iyo bulshada n hayana madaxa shirkadda jamaaca weyn spare partis axmed cabdi yaan ku horeyntii meelasay ku hadalay soona sharxaadku bii waryaabo ciidamada iyoonka deeqanga taliye marka hore waan ku salaamaynaa adi iyo saraakiishaadaba marka labaad waxaan ka soconnaa shirkadda jamaaca weyn spare bard deeq aan ugu tala galnay ciidanka nabadgelyada waddooyinka ayaannu kuu sidnay taliya waa askari dariiskood inshaarada gacanta waa boqol xabo jaakeedadan laga gashanaya rifalashanka habeenkii ciidanku markuu waddooyinka nabadgelyada taagan yahay waa xabo nabadgelyada waddooyinka ka caawiso shaqada intaasaan maanta kugu wareejinaynaa oo nula shaqayna ciidanka nabadgelyada waddooyinka maaha deeqdii u horraysay sannad walba waannu bixinaa laakiin sanadka waxaan ugu talagalnay inaan taliyaha cusub ku soo dhaweyna cilaanka inuu ogaado taliyayaashii hore toos maan ugu dhiibi jirnay laakiin tan maanta waxaan ugu talagalnay inuu taliyaha cusub uu ogaado deeqdama sanad walba ay jamaac weyn isweer baarsiiso ciidanka nabadgelyada waddooyinka taliyaha ciidanka booliska somalilan cabdi cabdulaahi dheere yaan kumahanagay madaxda shirkadda jamaaca weyn speer bartis oo gorodan intii oo dhiirigelan ciidamada booliska somalilan soona sheegay intii dhinisho ciidamada wada deersiid odhanga alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaaha boqorkaabaan mahadoo dhan leh waxaan halkan uga mahad celinayaa shirkadda jamaaca weyn sberbad oo runtii aannu xidhiidh weyn leennahay garatayna inay deeqdan ku wareejiso ciidanka nabadgelyada waddooyinka boqol iyo siddeetan iyo toddoba joog oo shaarkii iyo surwaalkii darayskaa mooto cusub laba boqol iyo iyo lix iyo toban jaakeed oo ah kuwii maxayda la xidhanayey iyo boqol xabbo oo ah calaamaddii inshaarada gacanta ee maxayhadayba lagu joojinayay baabuurta aad iyo aad baad u mahadsantihiin waanaanu idinka guddoonnay waxaanaannu dareemaynaa inaad shirkadda jamaaca weyn aanay ay sannad walba saan ku hayo warka ay deeqdan oo kale siiso ciidanka boliiska aad iyo aad baa u mahadsantihiin waanaannu idinka guddoonnay shirkadaha kalena waxaannu leennahay ee la midkaa ciidanka biliisku wuxuu u shaqeeyaa bulshada gaar ahaan ganacsatada waa in la ogaadaa oo sidaa ay jamaac weyn u gartay loo gartaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuganacsatada deegaanada maamulka somalilan ayaa inta badan weliba iyo dhiirigeliyana ciidamada booliska si kororyoonka qaadana shaqada bulshada iyo hayanga